saakayto ilaa sagaalkii meelahaas waxaa qarax ka dhacay degmada dayniile marka waxaa ku dhintay saddex askari iyo nin sarkaal ah oo dhismaha u qaabilsanaa ciidanka saraakiisha dhismaha kamid ahaa yaa ku geeriyooday waa dabanada cadowgu dabinada cadowgu dhigay kamid tahay qaarkood laakiin insha allahu waayaha kan aada iyo aad ba looga looga guulaystay boqol kiiba sideetan sidii hore ay ahaan jirtay magaalada muqdisho way ka fiican tahay waa gartay intaanan u gudbin amniga magaalada muqdisho bal waxaan rabay marka hore inaan ku weydiiyo in wasaaradda gaashaandhigga iyo hay-adaha amniga soomaaliya ay xal u heleen qaraxyadan ay aasayaan al-shabaab oo hadda weeraradooda badankoodu ay ku salaysan yihiin horta waxaan rabaa inaan ku sheego qaraxyadan al-shabaab ay maleegayaan ay muqdisho keenaan inta badan waxaa lagu soo diyaariyaa gobolada dalka ama ha dhowaadeen ama ha fogaadeen qaraxyadaas qaraxyadaas intii muddadii howlgalladu ay socdeen oo ay gobolada ka socdeen gaar ahaan galmudug iyo hirshabeelle aada ba u yaraadeen dhanka kale ee shabeellada hoosena kontarool xoog badan baa la saaray qaraxyadu ma dhahayno waa dhammaadeen laakiin si weyn bay u daciifeen oo bisha ramadaan aan soo marnay oo ahayd waktiyadii la filaya qaraxyo badan inay magaalada muqdisho ka geystaan kama aysan geysan awood uma yeelan laakiin weli cadowga lala dirirayay waa dhaawacan yahay laakiin weli waxbuu geysan karaa dee nin dhaawacan waa rafan karaa xabadana waa ridi karaa marka magaaladu sidii hore waa iska badashay gaar ahaan markii lagu soo kordhiyey ciidanka cusub oo gacan siinaya ciidamada nabadsugidda iyo booliiska iyo degmooyinka gobolka banaadir oo ciidankan oo military booliiska af soomaaliga waxaa lagu yidhahdaa bolis dabley soomaalida bulshada militaritada talyaani baan ku hadli jirtay waa military police shurta caskariya la yihahda carabiga waa ciidan militarina ah boolisna ah ayagana waxaaba loogu talagalay shaqada ciidamada dhexdooda ay ka qabtaan hadday u baahataanna ciidamada kale amnigu ay gacan siiyaan inay ciidanka ilaaliyaan akhlaaqiyaadkiisa gaar ahaanka dagaalka lagu jiro iyo midka istaanbayda lagu jiro iyo inay ilaaliyaan qalabka dowladda ee ciidanka iyo rasaarta iyo qoryaha iyo gaadiidka iyo inaysan gacanta ciidanka ka bixin ayaga iyo waxaa xiriir leh kuwa la yihahdo military intelligencyga oo iyaguna ciidanka dhex shaqeeya ciidankaasi hadda la keenay waxay toos ula shaqeeyaan ciidamada nabadgelyada ee gobolka banaadir waxa wax weyn baana iska bedelay shaqadaas hadda ciidanka la qarxiyey waa iyaga weeye waa dhaweytana qarax kalaha qolo kala dhowr askari ku dhacay laakiin shaqada ay qabteen waxay noqotay shaqa runtii aada loogu aayay oo shacabka soomaaliyeed aada u anfacday oo magaalada muqdisho ay ku nasatay hay-adaha nabadgelyada ee baarista gaar ahaan baarista ku shuqule nabad sugidda iyo si ay dhiida iyana waxay u xilsaaran yihiin inay baaraan meelaha qarxyada lagu soo sameynayo oo magaalada dhexdeeda ah magaalada kor ay ka xiran tahay baana keentay in qarxyo baabuur qarxyo wada ay soo geli waayaan ama dhanka dagaal ka jirana dee kamaba imaan karaan dhinacyada kalena contarool xiran weeye meel walba shay walbana waa la baaraya oo baabuur saaran halhal baa loo baaraya waxyaabaha keenaya inay dhaaw inay hoos u dhacdo qaraxyada weeye waxa uun qaraxyadaas hoos u ridaya waalaha fadligiisa laakiin dadkuna waa la dadaala dadaal fiican baa dowladdu qabata waa gartay marka laga hadlayo amniga caasimadda waxaa la yidhaahdaa meelaha ugu waaweyn ee amniga laga sugi karo waa labada gobol ee deriska la caasimada shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose howlgalku shabeellada dhexe meelo badan oo kamid uu ku fiday laakiin shabeellada hoose weli lama taabanin oo laguma dhaqaaqin marka taasi waxay dabcan raad la leedahay maxay u istaageen howlgaladii military jawaabtaada horta shabeellada hoose dhammaanteed degmooyinkeeda oo dhan waxaa gacanta ku haya ciidamada sida degmada afgooye degmada shalaan balkii walloweyn loo yaqaano ama daafeed degmada marka degmada qoryooley iyo jidkii dheeraayo bundooyinka oo isku xiraya afgooye ka baxayay oo beriire iyo awdheegle iyo mubaarak iyo jannaale iyaha ka dhexeeya ilaa qoryoole ilaa iyo baraawe ciidamadaa jooga meesha ugu daran oo dhibka badan ay ka imaan jireen waxay ahayd dhulka beereedka intay kusoo diyaarsadaan bay soo mari jireen meeshan webiga dushiisa oo buundooyinka badan oo beriire iyo awdheegle iyo afgooye halkaasi kasoo geli jiray tiina dhammaanteed ciidamadaa xiray ilaa jannaano buundo kaste oo halkaa laga soo gudbo ciidankaa jooga ciidan baa degan dhanka kale oo dhanka xeebta ah oo marka marka laga soo dhaqaaqo waxaa jirta dhul la soo maro oo tiro badan oo waadhexa ay galeen dhulkii waayaha kan howlgal waxaa ka waday ururo hubaysan oo taliska ciidanka nabadsugidda hoos yimaada waxaa kamid a meeshan ku sheegaya gandarshe jilimarka dhanaane dugsiga tababarka ciidamada dhanaane meel la yidhaahdo ii sheeg tulo yaryar oo eryadaas ah oo inta badan ay gubeen dhulkaasna hadda maalmahan hawlgallaha ka socda hawlgalkii weynaa ee ka socday waxaad tabaysaa in xoogaa hakad uu galay hawlgalkii ka socday hirshabeelle iyo galmudug oo degmooyinkii intooda badan waa la qabtay waxaa ka haray laba degmo oo galhareeri iyo ceelbuur runtii dagaalka marka la qaado inta badan marmarba waxaa isdhimaya taakulaynta wuxuu u baahan yahay dib abaabul cid adgood wadatay qaar baa dhimanaya qaar baa dhaawacmaya dhulkaas sii sii fidaya oo u baahanaya ciidan badan in loo helo oo magaalooyinka iyo degmooyinka la qabtay ciidan looga tago oo la ilaaliya nabadgelyada dadka shacabka ah ku nool iyadoo inkasta ay dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadaba ka qayb qaadanayaan haddana hadda abaabul baa lagu jiraa in degmooyinka inta ka hartay labadaas gobol labadaas dowlad goboleed in la dhammaystiro si loogu soo jeesto howlgalku markaas uu uga bilowdo koonfur galbeed iyo jubbaland ayuu insha allahu tacaala xoog uga bilaaban doonaa marka diyaar garowgaasaa socda dowladaha dariskana waa ka qaab qaadanayeen laakiin kolley waxaan u malanaya waktigay bilaabi doonaan taliska xoogga ayaan ka ogaan doonaa iyo taliska wasaaradda gaashaandhigi tan haddaan ku horeyno dhulka sii fidaya iyo dabcan dee ciidamo ku filan oo laga yaaba inaysan wasaaraddu haysanin waxaa la leeyahay waa eedihii ugu horreeyey loo soo jeedinayay dowladda ee lalahaa si fiican ma ugu diyaar garowda howlgalladan sababtoo ah dhulkaasi fidaya waxaa garab socday weeraro al-shabaab ka imanayay marka diyaar garowga dowladda ma kala dhiman yahay howlgalkan wejigiisa koobaad intaan loo gudbinba wejiga labaad
wejiga koobaad horta ciidamadii la hayay intooda badan waa la howlgeliyay kuwo kalena waa joogaan oo akayd oo hadda xerooyinka ku jiraan kuwana tababaray ku maqan yihiin oo hadda soo dhamaysteen oo maalmahan bay soo degayaan ciidanka waxaa isna garab socda oo hubaysan oo la howlgelaya dowlad goboleedyada daraawiishtooda oo ah ciidan la taaban karo oo xoog la wey ururo xoog la wey waxaa kaloo jira ciidankan loo bixiyey madaxweynuhu loo bixiyey difaaca shacabka oo ah dadka shacabka ee deegaanka oo hubaysan qof walba qori buu wataa horula u hubaysnaa dadka qoryihi waa wada aasnaa nin walba qorigiisu la soo baxay kuwaasna waxay siinayaan gacan ciidamada marka dhulka sii fiditaankiisa markasta ciidan wuu u baahan yahay meeshii horin aad dhigi lahayd meesha urur dhigi lahayd horin baad dhigaysaa iyo laba horimood oo daraawiishta iyo dowlad goboleedka maxaan leeyahay ciidanka difaaca shacabka ah markaas dhulkaas waa kuusii xafidan yahay midada kale tactica ahaan waxaa la sameeyaa si aysan dhulkaa usoo martay aysan cadowga usoo weerarin jihooyinka ay kasoo weerari karaan oo dhan baa jaha ayaa lagu fidiyaa duulaanka lagu fidiyaa waxaana la sameeyaa ciidan mobile ah oo warewareega oo hadda meesha ku ku ay joogaan markaas ayaa ku weeraro aan isugu meel la deganeen hadda inta ugu weyn waxaa la leeyahay dowladda ciidankoodu ma laha ciidamo sida aad sheegtay guurguuro oo wareega oo weerarada al-shabaab ee docwareenka ama meesha ciidanku dhaafeen kusoo laabanaya kasoo baxaya kaymaha ciidamo noocaasa dowladdu hadda male baa laleeyahay waxaana tusaale loo soo qaadanayaa weeraradii galcad weerarkii budbud weerarkii masagawaay ka waran barnaamijkaas waa runtaa ciidankii halkan joogay oo eritrea kusoo tababartay yaa hadda laga diyaariyay laba batalyan oo ilaa kun askari oo wel training ah si fiican u fiican wata lugaynaya aanaan baabuur inta fuula jidadka xoog ku jirayn dhulka masaafooyinkaan jirayn ciidankaasa hadda loo diyaariyey ciidan mobile ay noqdaan oo wareega oo shacabka waraysta oo hadda meeshay ku maqlaan weerar ku qaado ku gala marka hore way jirtay xoogaa in la moodayay aag inta laga riixo inay saa kusii soconayso laakiin de ayagabaa xeelad kale la yimid si khasaarahooda u yareeyaan difaacba kugu sugi maayaan waa ka baxayaan kaymahay gelayaan hadhow meesha aad kasoo martay ad soo xaraysay bay gadaal ku dabamarayaan tacticadaasi isla markiiba markii hore way ahayd runtii ciidanka mobileka ah inuu mar walba jiro laakiin hadda waa la diyaariyey waxaan rajeynaya insha allahu waxay hadda ka dambeeya in ciidankaas si fiican u shaqayn doono oo guulada ka gaari doono wixii hore dhacayna aysan dhici doonin waa gartay wadamadan dariska ayaad ka hadashay halkee bay hadda ciidamadooda ku sugan yihiin maxaa dib u dhigay wejigii labaad ee howlgalada
wejiga labaad ee howlgalada waa aniga halkaan shirka ku qabanay saddex maalmood ay saddexda dowlad oo dariska saraakiil ka socotay halkan yimaadeen markay noo dhamaateen oo aniga kusoo xirnay oo ku heshiinay howlgallada aagaga iyo jihooyinka iyo magaalooyinka iyo meelahay ka bilaabmi doonaan waa ku heshiinay waxa hadda looga baahan yahay ma aha in warbaahinta aan ka sheego laakiin waa ku heshiinay dowlad kastaba dhinac baan xuduud ka leenahay dowladda jabuuti iyadoo ciidankeeda halkan joogay taakuleynta usoo xoojinaysaa si ay u sameeyaan ciidan mobile oo ciidamada soomaaliya la howlgala bacdamaa luqada soomaaliga ay ku hadlayaan oo soomaali yihiin ciidamada kalena waxay waxaa la howlgelaya ciidan soomaali ah iyo ciidamada difaaca shacabka oo sahan iyo u noqonaya si aysan dadka shacabka iyo ciidamada sheeyaho aan luqadooda aqoonaysa isugu dhicin ciidamadaas innaga kuweena ah oo dowlad goboleedka iyo difaaca shacabka iyo qaybo kamid a xoogga dalka la howlgelaya ciidanku hadda xuduudaha way joogaan hadda dhanka gado ay joogaan dolow dhanka kale yeed agteeda way joogaan ceel barde xuduudeedna dhankooda way joogaan kenyana way joogaan kulbiyow oo ah meeshii deegaanka xuduudii anaga hadda ayagaa ciidanka aduns baaba ka degan kulbiyow degan ciidankii kale kusoo talagaleena meel agteeda ay ku ururinayaan dhoobley ciidankeena iyo kuwa adnus baa degan iyaguna way joogaan ceelwaaq adnus baa degan iyaguna hadda meeshaas ciidan bay kusoo ururayaan ugu talagaleen dhanka kan jubbada dhexe inay ka galaan marka ciidamada ajnabiga ah marka aad hawl gashanaysana wax sahlan ma aha waxay dowladda waxaa la doonayaa taakuleen xoog badan shidaalkii sheeg daawadii cuntadii waxaan kala go-aynin oo isdaba socda adiga laakiin maanta haddaad qadayso waxaad leedahay caawa aan ku cashayno meesha cadowga joogo waa dhulkaagii iyo gurigaagii weye waana midda inta badan guusha keenaysa ninka soomaaliga aho degdeg inuu guul u gaaro leano waa dhulkiisii waa deegaankiisii cadowgu u eryanaya wuu dabagelayaa marka ciidankaasu imaanayaaho waa caawinayaan soomaalida ugu yaraan magaalooyinka la qabtay bdi difaaca kaga galaan eryashada iyo qabashada iyo dabagalka iyo dooxataynta iyo dabagalka cadowga inta soomaaliga ha ku filaanaysa marka goormaa hawlgalka hadda la filaya inuu bilowdo magaalooyinka inaad difaacdo oo aad difaac ka gasho aad qabatay cadowgu in aad eryato labadiiba hadda adaa isku wada marka qaybo fiican bay ka qaadanayaan laakiin biyo sacabadaadaa looga dhargaa dalkaaga waxaad ku xoreyn kartaa gacantaadaad ku xoreyn kartaa ciidankaaga iyo shacabkaaga iyo dadkaada isku tashada waad ogeyd mar baan ciidamadu ay yaraayeen ciidan yar iyo shacabkii reer hiiraan oo kacay dhul badan bay qabteen oo xoreeya midada kale annaga naguma horeyso inaan ciidankeena keliya howlgalno ciidamada amisom oo jooga balcad baan uga tagnay jawhar qalimow jawhar garsaale ilaa iyo buurane baanu xoreynay ilaa iyo mahaday ciidanka xooga dalka somaad keliyu ahaa anaa la socday oo xilligii hore oo madaxweyne xasan uu joogay bay ahayd oo markii nala weydiiya maxaa uga tagteen dee nimankaanu ma socdaan baana dalkana xanuunkiisu anaguna haystaa waxaanan ii sheegay isku tashi baan samaynaynaa baan idhi inaan anagu cadowga la dagaalano madaxweynuhu waa noogu hamaliyeeyey arrintaas laba kun sideed iyo tobankii ciidanka soomaaliya oo markaas anigu ambaanduulaan ahaa baa marka weeraray anusomnalma socon shalaanbood bay joogtay namana raacin awalna way ogeed meesha cadowguna haysto suuq weyn oo lagu canshuurta gobolka banaadir lagu qaado ahayd ciidan badan oo u joogay waa ka qabanay waa sugnay ilaa iyo hadda maantayto waataas waa magaalo soomaaliyeed oo si wanaagsan dowladda ay uga shaqaynayso butaacadii hore aanu meesha qabanay waxaanu ilaa iyo jilib markaanu erinay waan jabinay shan iyo labaatan maxaabiis waa kasoo qabanay oo xabsigaan keenay sheeg nabaswidan ku wareejinay marka ciidanka soomaalida waa inaan qalbigaya waxaan ku haynaa inaan isku tashano wixii kaalmo ah iyo wixii noo imaanayaan waa mahadsantiin ha noo yimaadeen laakiin ciidanku hadduu isku tashado oo la qorsheeyo tacticalsa dagaalka oo habaysan oo dhinacyada oo dhan buuxinaysa waxaa laga gaari karaa guud aad guul aad u ballaaran baa laga gaari karaa haddana intii dhacday baa daliil u ah